inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun allaha u naxariistay waxaa xalayto gurigiisa uu ku yaala degmada cabdulcasiis ee magaalada muqdisho ku geeriyooday brofesor abuukar cusmaan abiiker oo loo yaqaanay brofesor looxow brofesor looxow wuxuu ahaa aqoon-yahan soomaaliyeed oo jaamacaddii soomaaliya iyo waddanka maraykanka wax ku bartay madaxna ka soo noqday qaybo kala duwan oo ka mid a wasaaradaha beeraha arrimaha dibadda maaliyadda iyo qaar kale sida ay qireen madax tiro badan oo v o e da maanta la hadashay brofesor looxow waxa uu ku caanbaxay qoraalada dhaadheer ee qorshaynta iyo istraatiijiyooyinka arrimaha horumarinta ee uu wasaaradaha uu ka soo shaqeeyey u diyaarin jiray wariyaheenna zahra cabdi axmed oo haatanba istuudiyaha igula sugan ayaa warbixintan waxa ay ku eegeysaa taariikhda brofesoorka
allaha u raxmadee marxuum abuukar cismaan abiikar looxow waxa uu ku dhashay degmada ceeldheer ee gobolka galguduud sannadku markuu ahaa kun iyo sagaal boqol konton iyo afartii sida eheladiisa ay noo sheegeen dhinaca waxbarashada ayaa marxuum abuukar cismaan abiikar looxow waxa uu sannadkii kun iyo sagaal boqol toddobaatan iyo siddeeddii ka mid ahaa dufcaddii labaad ee ka qalinjibisay jaamacadda beeraha ee soomaaliya markaasi oo uu ka mid ahaa ardadii sida weyn ugu firfircooneyd maadadaasi ee markii dambena helay aqoon kororsiga debadda brofesor cali maxamed geedi ra-iisul wasaarihii hore ee dowladdii federaalk ee soomaaliya waxay waxbarashada aasaasiga ilaa heer jaamacadeed ilaa iyo sidoo kale howlo gargaarnimo iyo dhinaca dowladdaba ay soo wada qabteen abuukar looxow sahra abuukar cusmaan abiker looxow ku magacbeer allah u naxariiste aniga waxaan isbaranay sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo lixdan iyo lix ayaan dugsiga dhexe masaaridu ay dhigi jirtay ayaanan ku kulanay oo isla dhiganay lixdan iyo lix ilaa lixdan iyo sagaal dugsigaasaan ka wada baxnay kadib haddana dugsiga sare allahdan ka wada baxnay xalana ayaan wada galnay aan tababar military lix bilood qaadanay shaqo qarnaan kala aadnay sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatan iyo saddexdii jaamacad baan wada galnay kuliyadda beeraha ayou galay jaamacadda ummadda soomaaliyeed ana kuliyadda xanaanada xoolaha jaamacadaha markaan ka baxnay macalin ayaa noqday anigu isaguna wasaaradda beeraha ayuu ku biiray oo degdega agaasimaha waaxda qorsheynta uga noqday kadibna waxbarasha ayuu dalka maraykanka u tegey aqoon-yahan cabdi axmed baafo waa wasiirkii hore ee beeraha dowladda federaalk ee soomaaliya waxay is-yaqaaneen muddo ku siman afartan sano marxuum abuukar cismaan looxow waxa uuna sheegay inay soo wada qaateen waxbarashadii jaamacadda ee dhinaca beeraha sannadihii ugu dambeeyeyna ay wada shaqaynayeen oo ay ku sugnaayeen caasimada soomaaliya ee muqdisho annaga de aqoonteeda waxay gadaal ugu noqonaysaa kuliyadda beeraha iyo toddobaataniyadii oo aanu arday ka wada ahayn kuliyadii beeraha ee jaamacadda ummadda soomaaliyeed wuxuuna ahaa nin aada qaali u ah oo aqoon-yahan ah oo aad maxaan ku rahdaa aqoonta beeraha iyo aqoonta guud ee dhaqaalaha labadaba aada ugu dhundaloolay arrimaha maxaan ku rahdaa horumarinta dalalka soo koraayana si fiican uga dheregsanaa allah u naxariisto abuukar waxa uu ka baxay waxa uu ka qalinjabiyey kuliyadda beeraha sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo sideetan toddobaatan iyo sideedii buu ka qalinjabiyey wuxuu ahaa dufcaddii labaad ee ka qalinjabisa kuliyadda beeraha ayuu ahaa doctor maxamuud cabdinuur waxa uu ahaa hormuudkii jaamacadda beeraha ee xilligii kun iyo sagaal boqol toddobaatamaadkii isna isagoo ku sugan gobolka virginia ee dalkan maraykanka waxa uu qiray in abuukar cismaan looxow allaha u raxmade uu isna ahaa nin aqoontiisa ay ku larnayd firfircooni iyo maskax furfurnaasho leh iyo dabeecad macaan taasi oo gaarsiisa sida uu yidhi in uu ka gungaaro waxbarashadii culumta ee dhinaca beeraha ee xilligaasi brofesor looxow wuxuu ahaa shaqooyin badan ayuu kasoo qabtay wasaaradda beeraha muxuu ahaa agaasime uu ahaa department kala gedisan anigu markaa waxaan ahaa hormuudka kuliyadda beerahan ahaa wuxuu ka soo baxay groupkii ugu horreeyey ayuu ka mid ahaa oo ka soo baxay shan iyo toddobaatankii kun sagaal boqol iyo shan iyo toddobaatankii bay soo baxeen wuxuuna ahaa qolyaha ugu xagga muxuu ahaa grade marxuum abuukar looxow ma ahan oo keliya nin bartay aqoonta beeraha ee si weynna waxa uu ugu dhex jira kasoo shaqaynta xagga wasaaradaha kale ee culumta dhaqaalaha kasokow aqoontiisa beeraha waxaa dadku ay qareen in uu yaqaanay oo uu kasoo shaqeeyey dhinaca wasaaradda maaliyadda waxa uu ahaa nin aragti fog leh oo hadal yaqaan ah sida uu mar kale leeyahay aqoon-yahan cabdi axmed baafo yacni wuxuu ahaa nin aqoonta ku jirtaa ku dadaala in uu dadka gaarsiiyo intii markaas la kulantana ay aada u dhadhansan karto khibraddiisa iyo waayo-aragnimadiisa looxow wuxuu ahaa nin run ahaantii aada dadka ugu xiran asxaabta gaar ahaan dadkii beeraha ahaa beera kuliyadii beeraha kasoo baxay iyo dadkii kaleeto shaqaalaha ahaaye uu meel ay ka wada shaqeeyeen qof wuxuu ahaa aada u jecel sheekada u jecel waxa uu muujiyey inuu aada qof naxariis badan u yahay mararka qaarkood dadka raadina markuu arko maxaan ku dhahdaa si fiican usoo dhaweynaya saaxiib waxaan annaga aanu kulmi jirnay sanadkiiba mar baanu guud ahaan isu imaan jirnay inta kuliyadda beeraha kasoo qeylin jirisay bisha agoosta oo ah markii la aas-aasay kuliyadda beeraha ee jaamacadda ummadda soomaaliyeed markii iskugen dambeysana aanu wada joognay qof wuxuu ahaa soo xasuusta maalmahaas iyo is aragga dadka laysugu imaanayo maaragtay aadna uqadariya ilaahay samad iyo iimaan ha naga siiyo isagana jannadii firdowsa allah ka waraabiyo nin wuxuu ahaa markii waayadii dambena wadaad noqday oo aada diinta ugu dhawaaday allaha u raxmadee marxuum abuukar cismaan abiikar looxow waxa uu ka mid ahaa wakhtigan wasaaradda arrimaha maaliyadda ee soomaaliya waxa uu madax ka ahaa waaxda dhaqaalaha guud iyo cilmi baarista oo uu qaabilsanaa wasaaradda sida ku cad war-saxaafadeed ay soo saartay wasaaradda maaliyadda oo loogu tacsiyeeyey waxaa sidoo kale uu ka soo shaqeeyey wasaaradda arrimaha dibadda wuxuuna sidoo kale dhinaca samafalka uu soo ahaa qof ka soo shaqeeyey gobollo kala gedisan sida shabeellaha dhexe iyo banaadir sida uu mar kale leeyahay profesor cali maxamed geedi ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya mashaariic baan wada fulin jirnay ay maalgeliyaan care international iyo w f b gobolka shabeelle dhexe gobolka banaadir ayaanu ka qaban mashaariic ka fulin jirnay wuxuu ahaa nina dadka aada iyo aada ugu wanaagsan hayale professionalna u ahay aqoon-yahan saro khabiirahu ku ahaa cilmiga dhaqaalaha gaar ahaan beeraha iyo qorsheyntaba sanadkii labadi kun iyo toddobadii markii dowladii aan ra-iisul wasaaraha ka hay ay ku guuleysatay inay caasimada timaado waxaan u magacaabay agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta qaranka oo uu la shaqeynayay madaxweynaha hirshabeelle hadda cali cabdullaahi cosoble oo berigaas ahay wasiirka qorsheynta iyo horumarinta dhaqaalaha ama ministry of planning and economic development allaha u raxmadee marxuum aqoon-yahan abuukar cismaan looxow waxa uu xalay ku geeriyooday magaalada muqdisho kadib markii si lama filaan ah uu xanuun xagga wadnaha uga soo booday wuxuuna ifka uga tegay lix caruura oo isugu jira saddex wiil iyo saddex gabdhood
aad baad u mahadsan tahay zahra haatanna waxaa nagu soo biiray oo istuudiyaha nala fadhiya madaxa qaybta af soomaaliga idaacadda v o a cabdiraxmaan yabarow oo aad ay isku garanayeen brofesoorka yabarow maxaad ku daraysaa oo aad ka taqiinay brofesoorka geeriyooda allahu naxariiste
ina lilahi wa inaa ilaahi raajicuun warka xoogiisii nimanka akhyaartaa ee ra-iisul wasaarihii hore iyo wasiirka bafo iyo ninkii kale isaguna hormoodka ka ahaa beeraha ee ka sheekeeyey ayaan isleeyahay wixii ugu weynaa ee laga sheegi lahaa maanta inay wada sheegeen oo u qoreen inuu ahaa profesor looxow nin maakino aqoontiisa ay aada u durugsan tahay muddo hore ayaanu isnaqaanin laakiin waxaanu aada isku dhex galnay sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo labaiyo sideetankii markii uu washington noogu yimid isagoo markaa loo soo diray aqoontiisii masterska inuu ku sameeyo waddanka maraykanka isla markaas bale sanadkaasi waxa uu u gudbay magaalo la yidhahda boulder colorado oo qaybta luqada ingiriisiga uu ku soo baranayay waa tii uu ka sheekeeyey ra-iisul wasaare geedi in carabi markii hore ay wax ku soo barteen talyaanina markii dambe jaamacadda uga baxeen sidaa darteedna marka in luqadii inuu si u daqiijiyo ayay qayb luqadeed loogu diray colorado markaa kadib uu markuu qaybtii luqada oo aan qiyaasay inay malaha ahayd ilaa lix bilood uu dhammaystay ayuu wuxuu ku wareegay jaamacad ku taalla gobolka south dakota taasuu markaa kusoo dhameeyey masterskiisii uuna noogu soo noqday washington anigayda asxaab kaloo tiro badan uu hore u yaqaanay kadibna aanu ku sagootinay isaga oo waddan jacayl badan uu ku jiray isagoo shaqooyin badan ka helay waddanka gudihiisa haddana uu maraykanka isagoo heli kara inuu joogo oo ku dhaqmo oo ka shaqeeyo uu noo wada qira uu yidhi waddankii aniga isoo maalgelshay ee waxbarashada aan iminka ku taamay soo baray ayaan doonaya inaan ku noqdon wax ka noqdo kadibna soomaaliya ku noqday oo halkaa uu aqoontiisii uu kasii fidinayay iyo howlihii uu u tegay waxa uun xusid mudan oo sida maarkano wasiirka bafo iyo ra-iisul wasaarihii horeba ay u qireen inuu ahaa nin xikmaddiisa iyo arrimaha dooliga cilaaqaadka qoraalada ilbaxnimada sare leh ee aqoon-yahanadu isweydaarsadaan tayadooda midda ugu weyn leh marka uu qorayo waxaan robosalada la yidhaahdo sanooyinkii aan joogay magaalada nairobi ee ee dambe ee laga bilaabo sagaashan iyo toddobadii ilaa iyo labadii kun iyo shantii oo isaguna nairobi deganaa wuxuu ahaa ninka dad badan oo wax qora marka ay wax qorayaan ay kala tashadaan ama isagu u saxa robosalada iyo qoraalada loo dirayo dowladaha iyo hay-adaha waaweyn marka nin wuxuu ahaa u diyaarsan oo aqoontiisu ay aad u durugsaneed allaha u naxariisto dhinaca bulshada waxa uu ahaa nin bulsho la dhex galkiisa oo aad ay u fududahay marka aad maanta isbarataan salaantiisa iyo qosolkiisa uu banaanka yaallo allah u naxariiste oo aan marnaba ku qaloonin asxaabta la joogta iyo dadka uu sheekeynayo si weynna dadka usoo u soo dhex gala sida uu baafow ka dhawaajiyey sanooyinkii dambe intii horeba waxa uu ahaa nin salaada aan salaad ku darin oo ilaahay ku manaystay inuu isagu laftiisu uu yahay nin ahlu salaada oo shanta waqti aan midna mid ku darin oo runtii dadka oo dhan ay uga dayan jireen
aad baad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa cabdiraxmaan yabarow madaxa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo isaguna ka sheekeynayey taariikhdii iyo intii uu ka yaqiinay allaha u naxariistay rofesor abuukar cusmaan abiker oo loo yaqaano rofesor luuxo uu xalay muqdisho ku geeriyooday
jacfarow intaanan ka bixin waxaan jeclahay dadweynahana dhegaysanaya inaan markano anoo ku hadlaya magaca laanta af soomaaliga ee v o a aan halkan tacsi u mariyo reerkii iyo ehelkii uu rofesor looxu ka baxay isagoo ka mid ahaa dadkii aqoon-yahanada ahaa ee marar badan codkooda halka laga maqlay oo uu barnaamijyo badan hore noola diyaarshay oon uga mahadnay intii markna uu noolaa haatanna aan leeyahay xaaskii uu ka tegey iyo gabadhii markno carruurta waaweyn u dhashay intaba waxaan leeyahay dhammaantiiba in naxariista janna allaha isagana siiya idinkana samir iimaan allaha idinka siiyo